بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دقون سيالا أمين فلم البيس روكدنا أقدوا هذا برنامج كلهم ورسنا وأمين والبيس كبرتا إذاعة ورسنا مقارنة تنبيدبو دقون سيالا أمين ما هذا وتعرض دي كيد انتا تمي أفرتا بلا ستمبر لمدو كون يوتمي سغالكا ودبدا شركة ديسن برنامج كلهم ورسنا ونمدو دقون سيالا نسينكاي والباكم يدعا ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan ali kheyre iyo weliba sugmaan nagaya madawynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed daftagaren sidaba faylan usaan ku dhawaaya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya weliba noose xasan ali kheyre use sheegay inay bulshada reer koonfur galbeed soomaaliya yooyin haano nabadjeel islamarkaasna iyoon teegin sidaiyo ku hormari lahayn deegaanada koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkaas inkaayna munaasabadu sahalay cashe sharafna kusoo biray ra'iisul wasaare xasan al kheyre magaalada Tanbaydhabo hadalkaasi ku jeediya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nabada hadileer waliba ku mid ah gudoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud cumar finish iyo waliba uu ku hadalaya amniga magaalada muqdisho waliba uu soo sheegaya in ciidamada badan ay rogaan magaalada muqdisho ku sugmaana amniga guud ee magaalada muqdisho waliba uu saasoo kale uu ku hadalaya qaraha ku dhigay xarunta dawladda hoose ee magaalada muqdisho kaasi oo ku amooday gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir injineer cumar yariisow saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo namada hadii leer waliba ku mid ahaa xildhibaan maxamuud axmed ciise oo ku tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo waliba usuu ku hadalay isla qabsiga dhulka miisaaniyad iyo saasoo kale walayo la aamusan xildhibaanada baarlamaanka ee federaalk soomaaliya barnaamijkaasi inkaayna dhugun siyaal ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan ali khayre iyo waliba siwiinah ku dhawaayay magaalada marke ee gobolka shabeellaha hoose meerase hoose kula hadalay bulshada qaybasha shawdow ee ku noolaa magaalada marke ee gobolka shabeellaha hoose saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu haddii leer waliba ku mid ah siyaasi iyo aqoonyahanaha kujeeda deegaanada maamulka jubbaland oo iyo shirjiraad iyo qowl ee magaalada muqdisho iyo waliba iyo ku hadalena xaaladda deegaanada maamulka jubbaland iyo doorashadii kudhili magaalada kismaayo walibana saasoo kale ku hadalena unu qabitaanka saaran maamulka jubbaland walibana iyo sheegana inay axmed maxamed islaam axmed midoobe uusan kaxadgudubay shacabka ku nool maamulka jubbaland waana iyo kabaaqan inay siis asila axmed midoobe haddaba sababtama ay tiyadana doorashada maamulka jubbaland uuna la dareernaa barnaamijkaas inkaayna dhugun si alla saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsana oo nabada haddii laar waliba ku mid ahaa shirkareedan heliseebka deegaanada maamulka galmudug oo iyoona isku kooyan ah beelo wada dego deegaanada maamulka galmudug iyo waliba usugu dareera magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug walibana lukuudaya shirkaasay unusa hirima maalintaas intay aad dareerta iyadana mas-uuliinta ku qayb galay shirkaasay iyo bugaadeenga qaabka duwaran dareera qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimadan siinkaay akhyaaray barnaamijka uu kulibaa saaray waan silidara sii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka boy dhanka farsamada madakudeerta waliba maksarka iyo makiinadii maamado doone saaxiibkayga bilaal hilaal mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nodareertan barnaamijka kulanku warsan wali baasaare waan sinadare sii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim rashka boy dhugunsiyaalla ku bilaabay qodobkan koraya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan ali khayre iyo waliba usan mahnagay madawynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sida faylan usan ku dhawaaya deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya mudane xasan ali khayre oo halaya cashe sharaf sagootinga lagu suubi magaalada tanbaydhabo iyo waliba usa sheegay inay bulshada reer koonfur galbeed ee soomaaliya iyo jeelyang nabadiyo horumarka dalka usoona madawynaha maamulka koonfur galbeed cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen usan ballan qaaday xasan ali khayre inay dowladda federaalka soomaaliya iyo kula shaqayi doontaa adeega horumarineed ee deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waa ku xasan ali khayre oo arrimo hoose ku hadalow
waxaan madaxweynaha iyo dhammaan shacabka reer koonfur galbeed aniga iyo wafdigaygu uga mahad celinaynaa sida sharafta leh oo diiran oo soomaalinimadu iyo dowlad jacaylku ku dheehan tahay ee nalakugu soo dhoweeyey koonfur galbeed soo dhoweynta nala soo dhoweeyey waxay shacabka soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dabaddiisaba u dirtay fariin xambaarsan kana turjumaysa rabitaanka shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan dadkii soomaaliyeed ee nagu soo dhaweeyey baydhabo iyo xudur iyo magaalo ji- magaaladan meel walba oon ka tagno kulligood waxay ka midaysnaayeen inay rabaan dal midaysan dawlad shaqaynaysa oo dadkeeda u adeegeysa intii aan joogay koonfur galbeed qof walba oo aan la kulmo codkiisu waxa uu lahaa hadal wanaagsan oo soomaalino ku ku soomaalinimo ku salaysan duruufaha ay ku jiraan anigoo og qof qaylinaysa ma arag qof cabanaysa ma arag qof codkeeda kor u dhigaysa ma arkin qof dawladdeeda iyo madaxdeeda aflagaadeynaysa ma arkin laakiin qof waliba wuxuu bixinayay talo ah waa inaan isku duubnaanaa si aan uga baxnaa dhibkaan ku jirno waa ku ammaanan yihiin reer koonfur galbeed waa ku ammaanan tahay madaxweyne waa ku ammaanan tihiin madaxdiina kale waxay noo ahayd booqasho aan ugu talagalnay inaan madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed kala shaqeyno baahida ay qabaan waxay noo noqotay waxbarasho ah haddii la raadinayay soomaalinimo iyo dowladnimo kaalay u imow koonfur galbeed ma ahan hadalkan hadal siyaasi ma ahan hadalkan in halkan cashana la kugu sameeyey maahan hal hadalkani in fanaaniin ay halkan joogtay hadal erayo qurxan ka soo jeedisay waa hadal qalbiga ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ka soo baxay oo ah dareenkii aan kala kulmay koonfur galbeed intii aan joogay waana ku mahadsantihiin waxaa kaloo ii soo baxday dulqaadka dadka soomaaliyeed ay leeyihiin adkaysiga ay leeyihiin ku dhowaad soddon sano dawlad la-aan daryeel la-aan adeeg la-aan waa inay dhashaa rajo la-aan dadkan halkan aan ku arkayna weli rajadooda arkay joogta waxaan ka bartay halkan inaan dadkeenna wax ka qaldanayn inaan dhulkeenna wax ka qaldanayn inaan hawadeenna wax ka qaldanayn inaan diinteenna wax ka khaldanayn laakiin maamulkeenna ay wax ka khaldan yihiin waxaan halkan ka bartay in shacabka soomaaliyeed ay ka soo baxeen teedi ama toodi laakiin madaxda soomaaliyeed weli aanay ka soo bixin tii laga rabin waxaa muuqata inay shacabka soomaaliyeed iyadoo laga turjumayo sawirka aan ku aragnay koonfur galbeed ay ka maqan tahay hal wax keliya hal shay soomaalinimo waayo waxay fahmeen sida keliya oo dhibka looga bixi karo inay tahay soomaalinimo waxaan ku soo arkay magaalada xudur dad soomaaliyeed oo iyagu is-abaabulay isu tegey iska xoreeyey cadowgii rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel isku duuban iyagu magaaladooda ilaashada cidda soo gelaysa iyo cidda ka baxaysa magaalada xudur waa meelaha soomaaliya uga amniga badan ajnamina kama dhigin cid kalena kama dhigin laakiin waxaa ka dhigay reer xudur oo is-abaabulay oo la rabo dhammaan shacabka reer koonfur galbeed iyo soomaalida inteeda kaleba inay xudur ka bartaan wixii xudur ka dhacay waa macquul in laga sameeyo degmo walba oo soomaaliya ku taalla wixii xudar laga sameeyey waa waxaa la raba in soomaaliya lagu xoreeyo waxaan arkay wiilal soomaaliyeed iyo gabdho soomaaliyeed oo aroortii intay soo kacaan tegayaa albaabada laga soo galo magaaladaas iyadoon ciday dirin baaraaya qof walboo soo gasha fiirinaya gaari walboo yimaada iyo cid walba oo cusub oo magaaladaas kusoo biirta qof walba oo soomaaliyeed oo xamar iyo meel walba jooga oo aaminsan inaanay dadka soomaaliyeed iyagu inay intay sabaabulaan aanay cadowga iska xoreyn karin waxaan leeyahay waxaan jawaabtii kusoo arkay magaalo la yidhaahdo xudur reer xudurey waa maadsantii intii aan joogay koonfur galbeed rabitaanka soomaalinimada iyo jacaylka dawladnimada aan ku arkay waxay aniga iyo shaqaalihii iyo wasiiradii ila socdayna gelinaysaa dhiig cusub oo ah haddii aan sagaal iyo toban saacadood shaqayn jirnay inaan laba kusii darno haddii aan labaatan shaqayn jirnay inaan laba kusii darno haddii marmarka qaarkood aan walwalsanaynay inaan soo aragnay dad soomaaliyeed oo nale annagaa garabkiina taagane horay u socdaa inta dawladnimada laga soo celinayo waa ku mahadsantihiin reer koonfur galbeed madax iyo shacabba ma niyad jabi karno intaan ognahay in laba kun iyo saddex boqol oo arday ay u fadhiisteen imtixaanada dugsiga sare ee koonfur galbeed sanadkan marka la rabay inay soddon kun ama afartan kun ugu yaraan u fadhiistaan waxayna tusaysaa inay shaqo badan noo dhiman tahay haddii aanan shaqayn oo aanan ka shaqayn in ugu yaraan soddon ilaa afartan kun oo arday ay dugsiyada sare mustaqbalka dhow nooga soo baxaan waxaa dhib noqonaysa inaan adduunyada la talsanno reer koonfur galbeed keliya uma taallo soomaaliya oo dhan bay u taallaa ma nasan karno intuu jidku naga xiran yahay mana niyad jebi karno sababtoo ah waa in dadaadalada aan wadno oan ku xaraynayno hadda shabeellada hoose markaan soo gaarsiino afka bay inaan dhammaystirno o aan isku furno jidka u dhexeeya baydhabo iyo magaalada muqdisho haddii ilaahay hado ma niyad jebi karno inta wiilashii iyo gabdhihii soomaaliyeed aan ku arkay koonfur galbeed ay leeyihiin keliya waxaan rabnaa in fursad naloo sameeyo aan ku shaqaysano ama aan ganacsi ku samaysano ma niyad jebi karno inta weli koonfur galbeed ay ku shaqaynayso halkan oo ah kumeel gaar waa inaan kumeel gaarka ku bedelnaa mashruucii waaray oo ahaa meeshii loogu talagalay ma nasan karno inta ciidamadii aan ku aragnay xudur oo ahaa ku dhowaad kun askari aan ka qaramaynayno ka diiwaan gelinayno mushaar ka siinayno ka hubaynayno siday cadowga uga difaacaan reer koonfur galbeed iyo soomaaliya inteeda kale ma niyad jebi karno ma nasan karno inta isbitaalka xudur aan soo arkay uu duunsan yahay ma nasan karno ma niyad jebi karno inta isbartiibadii aanay dhisnayn ma nasan karno ma niyad jebi karno inta gabdhihii iyo odayaashii iyo dhalinyaradii soomaaliyeed aan kusoo arkay magaalada xudur ay yidhaahdeen waa in magaalada nalana loo geliyaa ma nasan karno intaa aan ka dhammaystirayno wixii naloo igmaday oo ah inaan nahay adeegayaal oo adeega shacabka soomaaliyeed kuwii aan u adeegaynay ayaa nala hadlay wixii nagula ay nagula hadleenna waa inaan fulinaa ma nasan karno inta ciidamadeenu duwaahbeyn u baahan yihiin ma nasan karno in dalkeenna inta lagu leeyahay ku dhowaad shan bilyan oo dollar oo dayn ah oo hore loo galay iyo boqol milyan oo dollar oo iyadana loo galay dayn gudaha ah dawladihii naga horreeyey ma nasan karno inta dawladda federaalku ay ku filan tahay inay bixiso mushaarka dadka u shaqeeya dawladda federaalka keliya laakiin aanay gaarin inay bixiso mushaarka dhammaan dadka u shaqeeya dawladda soomaaliyeed ay ku jiraan dawlad goboleedeeda oo dhan haddii ilaahay yidhaahdo ma nasan karna inta waddankeena wiilashii iyo gabdhihii loogu talagalay inay iyagu dhisaan intay ka qaxaayaan ma nasan karna inta dadkeenu ay ka tagaan dalkan ay dalal kale shaqo ka raadsanayaan ma nasan karno in qolo cadow ah ay jidadkeenna iyo xaafadaheenna iyo degmooyinkeenna kala xiranayso ma nasan karno inta dunidu ay naga aaminsan tahay soomaaliya waa meelaan dawlad fiican ka jirin ma nasan karno intaan soo celinayno xorriyaddii ay nooga tageen wiilashii iyo gabdhihii iyagoon waxba haysan ka xoreeyey cadowga dhaliyana xorriyadda caawa halkan aan ku fadhino ma nasan karno inta qof walbo soomaaliyeed uu aqbalayo ama fahmaayo in sida keliya oo dhibka aan ku jirna looga bixi karo inay tahay in kulligeen aan aqbalno dawladnimada waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan u sheego qof idiin imaanaysa ma lahan oo dalkiina idiin hagaajinaysa qof idiin naxariisanaysa ma jirto haddaanad idinkuna isu naxariisanaynina qof dhulkiina iyo khayraadkiina ilaalinaysa ma jirto haddaadan ilaalina qof idiin imaanaysa oo idinka idinla xisaabtamaysa si aad dadkiina wax u tartaan ma jirto haddaadan idinku isla xisaabtamina dawlad keligeed shaqaynaysa ma jirto haddii qof walba oo soomaaliyeed rag iyo dumar iyagoo aanay isxisaabin ma jirto qof kuu jeclaanaysa dalkaada haddaadaad adigu jeclaan ma jirto meel dalkaada ka wanaagsan haddaad aaminsan tahay inay jirto in meel kaloo lagu noolaado dalkaada ka wanaagsan ay jirto hadday jiraan qaar aaminsan in dadka la kala qayqaybiyo la kala tafaraaruqo waddamo shisheeyaa loo kala socdo waxaan aaminsanaha anigu waddanka ugu fiican dunida inuu yahay dadka dalka soomaaliyeed dadka dunida ugu fiicanna inay yihiin dadka soomaaliyeed dhulka dunida ugu khayraadka badanna inuu dalkeena yahay waxaa kaloon aaminsanahay laba sano ka horna dadka soomaaliyeed aan u sheegay in iftiin uu jiro in barwaaqo ay soo socoto in dhibka laga bixi doono in soomaaliya loo soo shaqo tegi doono mar dhowna taariikh cusub laga qodi doono dalka iyo
genay may ka daaray geelo ongooyahay guray goobo goobeeye dhuxulaa ku garbii sidaye beedka digsii side angurtay geedoo gaara keendaagay madoono guudaasha hirgalaase guul hugadiisana la deeray yunigaas jike yalla kinsheenay
gaaminey haa hamayka daari ad waqtiga iyo dhammaadaan xafiiska anjeeda quracada mahinboobsido hemeena may suubiye walan dabkan bay dhabahaayana dhuhulanbaka dhambooda hemay suubiye ee usuni dharare madolay dhuhulan miin oogdo hase walkuwayin admay dhuhulanaka dhamboodi dharka ebara siidi shidawshana dhabaka qabo hewal kare dhukugu gudubo malaha eyo kambanigii unigaasu hee may dornayreed maysin waday haamoogi jikada unigas oo isinku kuneebsadaasan koronto i deeb i dhuxulan dharkasiin kubujiyaasa gaaminay gordaasa meelikoda yunigas ungan aniga orode mey madoolay helo unigas dhuhulan kuneebsado unigas helowshe yiil badanga dhukugudubi gabasaarkee dhambal oo bojiidi gundiinideeba bogdi maacuntiyo oo midoowati galab ku galab deebli garbiyaw derbigii iyo jiingadii allaayda madoowati walkugudubay geedoganiniin badbaadeen gaaji teeganayd
waa yahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordareerta weliba hoodasin kale hamiin filan barnaamijka qayba hore ee ku guda jira rashka booy ansaari waan siin diraysa ee dhugunsiyaala farsamada saaxiibkayga bilaal yaa imaamuday gudoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud cumar finish oo weliba uusoo ku hadalaya amniga magaalada muqdisho iyo gobolka banaadir welibana uuse sheegaya in ciidamada farac badan ee rogaan magaalada muqdisho oon kusuug uma korna amniga guud ee magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir waane duqa magaalada muqdisho cumar finish ee weliba asaasoo kale usu ku hadalaya qarihii kudhihi xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho kaasiyo kua muudanga mas-uuliin ku tirsan gobolka banaadir uusan koraya gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir injineer yariisow haddaba marusaafladda uusan ku qayb galay isla markaasna dhallinyarada iyo saasoo kale hanraabto ku nool gobolka banaadir iyo ku qayb galenga yaa umar finish waliba usa koodsaday bulshada inay ku shaqeeya amniga islamarkaasna iyo ku dadaalanga sidii lanfurlaay waddooyinka hiring ee gobolka banaadir waa kuwa cumar finish oo arrintaasay ku hadala kureedna weliba meelisay ku hadalase guddoomiyaha ururka hanraabta ee qaranka waxaan idin xasuusinayaa wiilasheennu gabdhaheennu ayagoo isku duuban ayay u taagan yihiin waddooyinka la dagaalanka cadowgaas naxariis laawayaasha ah waxaan idin sheegayaa kuma dhici karaan cadowgu inay ciidamo hubaysan ku soo weeraraan goobaha ciidamadeenna ay joogaan waad og tihiin tallaabooyinka laga qaaday haddana yacni weli lagu sii guda jiro in laga sii qaado argagixisadu waxay adeegsadeen xeelad kasta oo ay ku khalkhal gelin karaan ama ku niyadjebin karaan yacni dal dadka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed waxaad og tihiin maayarkii aniga iga horreeyey in xafiiskiisa asagoo shaqadiisa gudanaya lagu qarxiyey in aniga iyo mas-uuliyiinta kale oo halka maalinna la magacaabay hawshaas naloo diro ma ahayn jaga aan soo raadsanay bal qaarkeen ayaaba diiday laakiin waxaa loo sheegay m ma waxa waxaa naloo sheegoo nala yidhi m waxaadan diyaar u ahayn inaad walaalihiin u aartaan oo dalkiina aad difaacdaan taasaa na ogolaysiisay runtii ma ahan cadowga inuu xafiisyadeenna iyo guryaheenna noogu yimaado ee waa inaan annagu meelaha ay joogaan gabaadyada waa inaan ugu galno annagoo waa hubaa inaad garan kartiin doorka idinkaga aadan haddii aad tihiin ururweyniha haweenka soomaaliyeed aadaad umaadsanti sidaa darteed sida aan horayba u sheegay dhagxaha ku go'an waddooyinka magaalada muqdisho ee suuro geli waayey isu socodkii bulshada soomaaliyeed iyo adeegyadii ganacsiga iyo nolosha dhagxaha xanibay waa la qaadi doonaa wakhti dhow haddii aan leedahay waxaad la socotiin arrintaas suuragelinteeda in loo xil saaray saraakiil khubro ah oo aqoon gaar ah u leh amniga dalka gaar ahaan magaaladan muqdisho arrintaas meel aad u wanaagsan ayay maraysaa dad badan oo kan mid ah bulshadeennu waxay welwel ka qabaan marka dhagxahaas la qaado inay cadowgu ay ismiidaamintii iyo waxyaabihii ay samaynayeen ay isugu dayaan taas anigu shaki kama qabo waxaan aaminsanahay wiilasheennan iyo gabdhaheennoo isku duuban inay ka hortegi doonaan inay ka hortegi doonaan ayaan aaminsanahay oo ayaan cadowga u suurogelayn marnaba inay qaraxii baabuurkii iyo dhagarqabihii fulinaaya ay ay ishelaan oo inta ayan isu imaan gacanta lagu soo dhigi doono taas waa middaan aaminsanahay waxaa kaloon ognahay meelaha aan ka fogeyn magaalada muqdisho in laga soo abaabulo qaraxyada loosoo loo soo diro halkan oo ah caasimadii dalka soomaaliya caasimadda oo carqaladaysan macnaheedu waxa waaye dalka oo carqaladaysan marka ma aqbali karno in kooxo argixiso ah oo caalami ah wiilal yaryar oo aragti fog aan lahayn iyo kuwa aan waxba baran inay noogu soo dhiibaan bambooyin iyo qaraxyo laguna laayo ubadkeenna annaga arrintaas arrintaas waxaan uga jawaabaynaa inaan abbaarno meelaha ayaga ay joogaan oo saldhigyada u ah annagoon rag iyo dumarba u kala harin gabdhihiinna roolkiinnu waa inuu muuqdo oo wiilasha ayagaan hor kacaynaa oo yacni aan ugu tegaynaa goobaha ay joogaan cadowguyi gabdhuhu inaayan ka harin cabitaankooda iyo hiliyaho iyo mataqaan ay la dona tahay sidaa darteed ballanteennu waa sidaas dhagxaha oo la qaado e, gabdhaha iyo wiilasha oo gacmaha is haysta oo baacsada cadowga ee kana eriya meelaha ay joogaan waxaan ognahay inay saldhigyo koobkooban oon awood badnayn ay ka dhigteen e, labada gobol oo oo kulaala magaalada muqdisho ee ee shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe e, wiilasheennu halkaasay joogaan dagaalkana way la wadaan laakiin waxay la'yihiin dhiirigelintiina waxaan diyaar u nahay geed kasta iyo goob kasta iyo dariiq kasta oo cadowga ku jiro inaan ugu galno oo aan ka soo saarno si cadowga uu uga baxo ummadda soomaaliyeed waayo carruurteennii markay shaqo waayeen badahay ku dhammaadeen markay shaqo waayeen iyagay u shaqo tageen waxay waayeen daryeel iyo cid soo dhowaysata sidaa awgeed waxaan u baahannahay inaan la shaqayno dawladda waxaan u baahannahay inaan kula shaqayno waxaan diyaar u nahay inaad xoogga haweenka soomaaliyeed iyo daacadnimada haweenka soomaaliyeed iyo shaqo jacaylka haweenka soomaaliyeed daljacaylka haweenka soomaaliyeed aad ka faa'iidaysato waxaan kugu aragnay inay daacad kaa tahay tallaabooyinka cadcad ee aad ku tallaabsato markii aad la wareegtay xafiiska waxaan abshiraysanay go'aamadaada aad soo saartay oo ah in dariiqada la furo dariiqadaan kula furaynaa dariiqyadaan kula furaynaa ilaahay idankiis waxaanan ballan qaadaynaa haddii aan nahay gabdhaha soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka kan ee dhibaatadu daashatay ee fursadahoodii nolosha iyo raaxadii nolosha iyo hooyanimadii loo diiday inaan ka- la shaqayno dawladdeenna boqolkiiba boqol si loo gaaro guul kama dambaysa iyo ummadda soomaaliyeed oo ka baxda dhib
مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهرون بشرى بروستو امبارجر براس مقايد هنغورد بشرى بيجي بورا روايان boholahan aruursadaayaan برجي قبو في لان ارغاو biilil mehergelaayo بان فورا للبولي runga banka hasban dhegde برتي راشين كا كرسي bulshoy kooyako bulgaar كرسي با راشين بوه لي مئة karyowkanna kashalbariimeeya كوكرا بلاي هوبي hoo raashin ada umbogaaso لدي شيء بريمة ambaahanaaytay weydiyaasi بشرى انكسيدا ku bulqaasa kooya walaalayaal بالعلي صورده nadaafadda badinshayi عرفتي سلها صوبي با baahidii tabirko gooyase شاشيشة هول حسين بالدكر waboo bismiinku sugu doontana درس بقى انك بيغ ماسا run habbatii
waayahay dhegeystayaal qaybo hore barnaamijka kulanku warsaya ku guda jirnay idaacadda warsan siyati siyad dhegeysanlama gaartays mawjadaha gaagaaban aalada live stream guud caalamkuna dhun sugartanga waliba hoodasin kala dhegeystayaal ahamiin faylanga siyaasiyiin iyo aqoon-yahanaha kujeeda deegaanada maamulka jubbaland iyo waliba iyo shirjireed iyo kuwabadana magaalada muqdisho walibana iyo kuwadalena xaaladda deegaanada maamulka jubbaland iyo doorashooyinka kudhihi magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland iyadoona siyaasiyiinta iyo sheegeen inay noqobateenta saaran maamulka jubbaland yeeta toosaca eh islamarkaasna iyo sheegeen in axmed maxamed islaama axmed midoobe uu sukohad gudube shacabka ku nool deegaanada maamulka jubbaland haddaba sababta meeta dhugunsiyaala siyaasiyiintan oo ah ku jeedan deegaanada jubbaland arintun ku hadalaayeen ilo dhugunsida tan iyo markii doorasho beenackii uu kismaayo waxa ku xoogay ilaa maanta shaqar waa laga la'aa shalay buu nafisay oo is yidhi hadal shalayna wuxuu kala dhacay meel aan munaasib ku ahayn dhagaha dadka inay maqlaan odaygu wuxuu qirtay si kooban markaan idinkugu soo koobo warka si wuxuu qirtay oo fagaaraha ka qirtay inuu fashilmay wuxuu kaloo qirtay in dadka soomaaliyeed ee kismaayo ku nool madax furasho uu haysto oo xayndaabkiisa isaga fala ku wareegaya inay yihiin warkiisa nuxurka markaad akhrisid dhegaysato iyo asaga muuqaalkiisaba waxaasaa kuu soo baxaya wuxuu aada u eedeeyey dowladda federaalka iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo amnesty international wuxuu qirtay shalay inuu haysto fursad uu ku fakan karo ku baxsan meel uu ku fakan karo arrinta diyaaradaha iyo cunqabataynta iyo waxaan marka uu aada uga cataabay odagu isaga shakhsiyan laakiin wuxuu shalay caddeeyey inuu haysto meel uu ku fakan karo waa uun catogu wuxuu sameeyey handadaad ayuu wuxuu u soo jeediyey weligiisba handadaadda iyo dilka iyo xaalufinta dhirka iyo qabiilaynta iyo iska horkeenidda dadka wuu ku suntanaa saantaa wuu lahaa laakiin shalay xoogaa dheeraada buu ku daray in had deertaan dad soomaaliyeed oo qaarkood ay kismaayo joogaan qaarna ay ka maqan yihiin uu u handaday inuu tillaabo qaadi doono intaa kadib wuxuu si fiican oo qoto dheer uga hadlay broceskii dib u heshiisiinta iyo dagaaladii sokeeye iyo dhibaatooyinkii ka dhacay iyo inay jireen dad soomaaliyeed oo samatalisa oo dib u heshiisiinta ka shaqaynaya odaga waxaan jeclaa inaan is- aan ha- inaan weydiiyo labada kooxood kooxdii fidnada iyo qabyaaladda iyo dilka iyo xaqiraadda dalka ku suntanayd iyo kuwa samaha ka talinaya isagu waa labadaa safe safkee buu ku jiraa sheekh axmed safkeed ku jirta adugu wuxuu kaloo eedeyn kulol u jeediyey dowladda federaalka annaga ururka iyagu golaha iyaga dowladda federaalka kama tirsanin waxaan nahay urur madax bannaan golo madax bannaan oo odayaasha dhaqanka iyo deegaanka reer jubbaland ay si sharci ah u doorteen oo u ansixisadeen ujeeddooyinka iyo falsafadda loo dhisayna ay caddahay dowladda ayadaa leh afhayeenadooda iyo mikrofoonadooda waaweyn iyo ciddii maagti iyo cidda ay ismaagaan waa hawl ayada u taallo annaga uma hadalno laakiin si guud waxaan dhihi lahayn waxaan dhihi karnaa oo marag madoontaa dowladda federaalka waa la wada leeyahy soomaali o dhan baa dib u heshiisiin samaysay waxbaa la isku darsaday waa lagu heshiiyey hadba cid baa hoggaanka qabata cid kasta oo soomaaliya oo hoggaanka dowladda federaalka loo dhiibo ama kuwa hore usoo hayay ha noqoto oo aniguba aan ka mid ahaa ama kuwa maanta jooga ha noqdaan ama kuwa berri imaanayee wax saxan oo fiicanna way samaynayaan wax khaldanna way samaynayaanoo lama celin karo dadka waxaa la gudboon marka in wixii saxanna gacan la isku siiyo wixii khaldanna la iska qabto taasna anagu waa u taagannahay weligay khaladna kamaana aamusin wax saxanna inaan eh, niyadda u dhisno oon garab istaagno ururka iyaga dhaqankiisay ka mid tahay Eh, laakiin sheekh axmed asagu ma aha qofkii arrinkaas ka hadli lahaa maanta lianno wuxuu si fiican uga hadlay odagu dhismaha jubbaland oo yidhi process xalaalaha lagu dhisay waa la isdoortay dadka deegaanka ha ka heshiiyey war un dee markaa qofkii dhegaysta uu aada uga xishoonayo waxaan jeclaan lahaa sheekh axmedow bal adigu muraayadda isku fiiri baarlamaanka kuu samaysan waa noocee golaha wasiirada ee kuu dhisnaa hadda waxba ma jiraan shan iyo tobankii agost baa kugu dambeysay sharci darraa tahay kismaayaad isaga nooshahay laakiin waagiin wuxuun aad wadwaday oo dadka deegaankuna ay xishoonayeen golaha wasiirada ee kuu dhisnaa maxay ahaayeen ciidamada xuduudaha jooga oo difaacaya waxaan ogaaday anigu soomaali o dhan bay ka samaysan yihiin laakiin saraakiisha iyo dadka xukuma ciidanka maxay yihiin shaqaalaha dowladda ee jubbaland jooga maxay yihiin yaa iskale baa adiga aragtidaada bal bal muraayadda isku fiiri waxa aad ku fadhida iyo nidaamka aad sheeganaysana dib u milicso dadka deegaanka oo raggani ay matalayaan iyo gabdha iyo rag kale oo hadeertaan intaan waa guddi kooban oo loo soo saaray guddi ka mida iyo soomaalida deegaankaas degan oo dhan okiyaalo kale intaad gashato bal ku eeg adiga dadka aad baarlamaanka kuwa iyo xukuumaddaada iyo sistamka jubbo kaaga dhisan ee aad sheegtay in sax uu u dhismay in laysku heshiiyey in waxaasaad akhriday waxay la tahay jawaabteeda ma mudna in la faahfaahiyo way ka jawaaban tahay waxaana ka jawaabaya baarlamaankaaga xukuumadda sistamka aad ku shaqaynayso iyo wax alla waxa meesha ka jiroo dhan ayaa ku filan inay jawaabtaas si cad u dhiibaan qofna uma baahna inuu wax faahfaahiyo way faahfaahsan tahay marka sidaas darteed waxay wanaagsanaan lahayd inuu ka xishoodo meelaha qaar uusan fagaaro la soo istaagin oo u dhihin jubbaland baa lagu heshiiyey iyo waxbaa dhisan iyo wax jubbaland la yidhahdoo dhisan oo lagu heshiiyey ma jiro odagu asagaa sheegay asagoo qori wato oo meyd watuu soo galay ilaa ay haddana meydka iyo qorigiibuu dabada hayaa wax intaa dhaafsiisan iyo reer hebel baale iyo cagajugleyn iyo handadaad wax intaa dhaafsiisan oo kismaayo yaalla qofka ii keena waan la jaalaj garaynayaa handadaadaha laba hadal oo yaab le buu sheegay mid waxay ahayd shirkan jiraa'id midka ka dambeeya hadday wax isbedeli waayaan wax kalaa dhici doona midna wuxuu yidhi eh, madaxweyneyaal iyo dad wax kala sheeg sheeganaya ma ogoli tillaabaan qaadayaa waa war culus wey waxaan rabnaa inuu odagu ogaado usan ka ilduufin sidaas kaamiradu ay u hayso ayaa isaguna meel walba kaamiradu u haysaa qofka ismaayo jooga hadday qodax muddo oo uu dhiig yar ka imaado isagaa ka mas-uulah waa nin sharci darro meesha ku jooga oo maleeshiya iyo xoog ku haysta indhuhuna ay hayaan wax alla wixii meeshaas qajagti ka yeedho shanqadha mas-uuliyaddeeda isaga weeye handadaad cadna wuu ku daray oo marag madoonta ah codkiisa iyo maqali muuqaal baa duuban oon haynaa haddii meeshaas wax ka dhacaan annaguna waxaa noo diyaarsan sharciga iyo nidaamka dad badan oo reer soomaaliyeed oo reer jubbalandana howlahan waa ku mashquulsan yihiin sidii dembiyadaas looga daba tegi lahaa laakiin si kooban waxaan odhan aan rabaa inaan shirkan jaraa'id ee golaha iyaga midnimada iyo badbaadada jubbaland aan kaga hadlayno aan idhaahno meeshaas waxaa jooga nin isagu isqeexay shalay waxa uu u taagan yahay iyo waxa uu yahay waxaan u sheegaynaa oon rabaa inaan halkan kala hadlo dhammaan shacabka reer jubbaland dal iyo dibad meel kastoo ay joogaan rag iyo dumar dhallinyaro iyo waayeel caamo iyo culimo waxaan idinka codsanayaa inaad garbaha isqabsataan in midnimada iyo wadajirka reer jubbaland laga shaqeeyo meeshaas jubbaland la yidhaahdo soomaali oo dhan baa degan waan ku celcelinaynaa mar kastana carabkaygu kama daalayo inaan idhaahno waa jubbaland waa soomaaliya oo la soo yareeyey wey dadkii oo dhan baa wada degan wada lahaasho iyo dib u heshiisiin iyo midayn iyo horumar ayay u baahan tahay uma baahna qoqobid isdil qabyaaladayn ku tumasho ku takrifal tobaneeyo sano ku dhowaad socday oo wakhtigeeda u dhammaaday uma baahna inay dhagahooda sii maqlaan waxaan ku talinaynaa oan u soo jeedinaynaa baaqaas guud ahaan dadka soomaaliyeed ee jubbaland degan aad iyo aad baad u mahadsantihin walaal
Simon Balaza.
restaurant fast food and cafeteria mar ila mu walan hayna mujtamaca usiin warramay may usub mi itarana Guidir wali usubon adiga na deersaasay dareerig dheefno.
muqaayidi dheelan hayna ib diamond plaza iyo baydhowna ka furi Bes intaasa dhimanayti.
diamond plaza Dhabiilnimadii ii.
dhinaga raashinkii yaaloba Wallan dhika un lahayna.
walilada dhoowayaay Dhidhimanaayeen.
raashinkii dhinaga doranay Ollo weydina mari.
diamond blaza Dhinisheelan badadi.
dhabtasaad han ogaata Koy dhaayoga hakataab.
diamond plaza Lamba dofadheedi.
dhadhamii raashinshe Dhawad madilal karsirmana.
diamond hungurishe Inni ku dhagaaga makadhiiridaw.
adiina dhubudkaa le wedaadka usuun dhunjiskay leyla toose Simon Balaza.
shaqaale makiinka diyaar aha Haldare.
hadiiq eh Hufuna.
heegan eh Hege kala.
een walba arsaad usgow badan Il horlan saarne.
cajaa'ib eh Bariiska iyo baastada.
busteekida i kalaankalka Doorada iyo malaayka.
i kumanaal kaloo kusii dugan Koy arag ragisnimada yaala.
diamond plaza Barka kala cabitaan ritib eh.
boqolaal tiib leh Kullu
waayahay dhugunsiyaal qaybaga dhexe ee barnaamijka kulanku warsaya samarayna weliba hooda singalaa dhugunsiyaala hamiin faynanga gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka ee sharciga doorashooyinka qaranka xildhibaan cabdulaahi abuukar xaaji iyo weliba usebe abuurisa ku tilmaamaya wararka sheegow iniyo jeediyan ini muddo kordhin lakusuubi waana islamarkaasna doorashadii dhii kordhe lamada kun iyo labaatanka weliba xildhibaanka ama gudoomiyaha een guddiga kumeelgaarka ee diyaaryowka sharciga doorashooyinka qaranka xildhibaan cabdulaahi usu sheegay in wararkaas usa beenayo islamarkaasna iyo aan sheegna inay muddo kordhin la suubi doona haddaba xildhibaanka mar usa shirjiraad usu qowday magaalada muqdisho iyo weliba usa baaqan diraya dadka inta badan fideow ama sheego wararka been abuurka waa kuwa gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka diyaaryowka sharciga doorashooyinka qaranka oo arrintaasi ku hadalow ama xukuumadda rajaar cali khayre tiwarkeeda ama waxyaabaha laga sugaya waxaa ku jira waddanka inay hal doorasho qof iyo coda inay gaarsiiso laba kun iyo labaatan laba kun iyo kow iyo labaatan iyagoo taa gacanba qaadayaan ayaa wasaaradda arrimaha gudaha waxay diyaarisay sharci sharciga doorashooyinka lagu maamuuli lahaa ayay diyaarisay golaha wasiirada ayaa lasoo mariyey kadibna waxaa la keenay baarlamaanka akhrintii koowaad baa la mariyey arinta koowaad markii la mariyey guddiga baarlamaanka guddoonka baarlamaanka waxay isla qaateen in loo sameeyo guddi kumeel gaara ad hoc oo sharcigan kasoo shaqeeya hidi sharciyeedkan doorashooyinka qaranka kasoo shaqeeya loo saaray guddigan waa shan iyo toban xubnood waa is doorteen guddoomiye iyo ku-xigeen iyo iyo ishe hogaye hogaye guddiga marka si hawshaa loo igmaday uma qaado wuxuu samaystay puntland ama qorshe howleed ayuu samaystay qorshe waleedkaas oo u qaybsamay saddex qaybood qaybta koowaad oo ah inuu dhegeysto dadka stakeholderska loo yaqaano ama ku xiran doorashooyinka oo daneeya oo ay ka mid yihiin wasaaradda arrimaha gudaha wasa- guddiga madax bannaan ee doorashooyinka axzaabta siyaasadda dumarka qaybahooda kala duwan kuwa baarlamaanka ku jira iyo kuwa u ololaya xuquuqdooda dhalinyarada iyo hay-adaha daneeya ama loo yaqaano research analistayaasha do- do- oo- oo sida heritage iyo kuwa lamidka ah ee waxyaabahaas oo idil muddigu waa uu arkay waana uu dhegaystay ayuu axsaab siyaasadana laba mar uu arkay qolo walbaba wixii ay sharcigan ka qabto ayuu dhegaysanayay kadib qaybta labaad waa maamul goboleedada inay guddiga aadaan maamul hirshabelle waa noo soo maamul goboleedka koonfur galbeed waa noo suruuray inaan inaan inaan la soo dhegaysano leadershipkooda iyo bulshada rayidka iyo odayaashooda maamul goboleedyada kalene waa ku socodnaa inaan tagno kadib markaan helno waa wararkaas ayaanu ayaanu ayaanu sharciga daraafgarayn doonaa ama aan fiirino sharciga isaga ayaa lagu shaqaynayaa oo sharci banaanka laga keenayo ma jiraan sharciga saddex qaybood waa weyn ayuu u qaybsan yahay qayb waxaa weye qayb sharci ah oo dastuurka iyo waxaa loo eegayo qaybna waxaa modelka ee doorashada noqonayso qaybna waxaa waxyaabo farsamo ah oo guddiga doorashooyinka markii doorashada la qabanayo iyo sida loo qabanayo iyo sida loo tirinayo guddiga doorashooyinka madax bannaan kuseeya saddexdaas qaybood ayaan leen leen u fiirin doonaa kadib ayaan habeyn doonaa annaga shaqadeena waxay tahay inaan baarlamaanka hor keeno kadib baarlamaanka akhrintiisa labaad iyo saddexaad la mariyo haddii uu ka gudbane go- aqalka sare loo gudbiyo kadibna waxaa inaan saxiixo kadibna loo dhiibo guddiga doorashooyinka si ay doorashooyinka u qabtaan marka waa warbixinta guud waa waa waa inahaas marka een, waraaqahan oo ama baryahan shalay iyo maanta social media dhex marayey waxa weye wax annaga naga soo baxayna ma aha waxaan ognahayna ma aha wax annaga stagekoodii aan gaarnay ama wax tii oo arkayna ku jiraba hataa ma aha oo shaqada anaga naloo egmaday waxaas kumaba jiraanba shaqada naloo egmaday waxaa weeye inaan sharcigan aan dib uegis ku samayno oon fiirino oon keenno maxaa la dhahaye baarlamaanka keenno weye mahe eh, waxyaabo oo u baahan heshiis siyaasadeed qoran doorasha dib loo dhigayo waa lasoo horumarinaya iyo wakti waa lagu daraya wax shaqo annaga muddiga iyaga u taalla maba ahaba shaqo aan ka shaqaynayna maaha dadka inay saas ogaadaan ayaa loo baahan yahay sidaan kuu sheego waxaa weye annaga dhegaysian ku jirnaa hadda dadka aan la kulmayno boqolkiiba sagaashan ayagaa dhegaysanaa oo dhegaysanaa u dhahnaa si ay ila tahay sharcigaan soo akhriya qoladaan akhrininna waa u akhrinaa waa dhegaysanaa laakiin wax hadda annaga isku soo qaadnay oo inaan weli ma- ma dhigo shaqadaas saasaan dee shaqada iyo sharciga la fiiriyo oo dadka inbutkoodii la geliyo iyo waxay noo sheegeen weli lama gaarin wakti waa ka dhiman howlahaas waxaan isku soo hadal qaadnay ama wax een, xildhibaankaa dee waxaas isaga danaynaya ama waxaa la rabaa inuu magaciisa si ilen- ilen- waa nin la yaqaana ma ogtahay wuxuu qoraya inuu magaciisa ku qoro meesha ku keenana musanad oo u yeelo laakiin inta qol laisku soo xiro qol la iska qoro ama twitter lagu qoro haddii baalkii maxaa la dhahay wax saxa ma aha wax la rabo waaye in xasiloonida siyaasiyaed jirta lagu jahwareeriyo wax la rabo waaye guddiga in shaqadii loo idmaday shaqo aan ahayn dusha laga saaro annaga guddiga baarlamaanka wuxuu leeyahay webbage uu leeyahay oo wixii guddiga uu qabto ama baarlamaanka qabto lagu faafiyo annaga twitter waxaan leenahay guddiga u gaara oo wixii aan qabanno iyo wixii ra'yigeena ku meelahaas ayaa laga xigan karaa waxa guddiga rasmi ah ee ka soo baxay laakiin wuxuu rumeere ah oo dadka ay iska qabaan haddii guddiga looma nisbeyn karo dusha lagama saari karo
hawshan dhegeysta markay soo dhamaatay dabcan mugoraad kula soo noqonaysaan mise boodga soo saartan ayaa final noqonaya wax ribooda lasoo saaray horta ma jiraan in aada loo fahmaa la rabaa ribood ma jiro sharciga ayaa laga shaqaynayaa baarlamaanka guddiyuu leeyahay afar iyo toban guddi sharci walba oo xukuumadda ka yimaado guddiga ay qorshaysaa loo gudbiyaa aniga waxaa ka tirsanaa guddiga khayraadka waxba laba sharci baan baarlamaanka geynay waxaan geynay sharciga biyaha geynay Eh, waa marinay sharciga betroolkaan geynay waa marinay macnaha guddiga waxawaaye wixii ka soo gudbay wasaaradda ayuu leenleen u fiirinayaa mar wuxuu u fiir- wuxuu- wuxuu- wuxuu ba- sharciga horta iyo ba- dastuurku ayuu ku fiirinayaa shuruucda waddanku ku fiirinayaa waxyaabihii kaloo caalamka jira ku fiirinayaa marka waa un- waxba kama duwana marka kii mahalka laakiin maadaama doorashada ay tahay wax aad u u weyn oo dadka badan ay sugayaan oo soomaalida ay sugayso international community sugayo dadka badan ay sugayaan ayaa guddigan gaarka loo sameeyey guddigan weli waxaa laga qaaday fasaxii labada bilood ay geli lahaayeen waxaa loo sheegay in labadan bilood alamar lagu siiyay labadan bil ay kusoo dhameeyaan baarlamaanka marka la furo ay keenaan macnaha shuruucdii baarlamaanka la keenayey oo idinka dhameeyaha idan jirteen wax uu kaga duwan yahay ma jirto oo wax annaga naloo xilsaaray inaan rabood soo qorno ma aha sharcigaan ka shaqaynayna dadka soomaalia waxaan u sheegaynaa in waxaas ay yihiin warar kuteri kuteena oo aniga waxaan u qaatay qof qol intuu galay iska soo qoray oo meelaha ku faafiyey magaciisa taa kuma qorna wax guddiga ka soo baxay ma aha waxay ogu yihin ma aha t r kooda ama shaqadoodana kuma jirto waxaas hadda la qoraya waa waqtiyaa lagu darayaa iyo waxbaa lagu darayaa waxay u baahan tahay political agreement heshiis siyaasadeed waxay u baahan tahay oo madaxtooyada ra-iisul wasaaraha baarlamaanka labadiisa aqal maamul goboleedyada dadka daneeya bahalkii maxaa lahaa Soomaali bulshada waxaas oo dhan waa inay ka heshiiyaan haddii haddii muddo kororsi imaanayso laakiin wax annaga shaqo annaga gaar noogu taalo ma aha markaasna waa been wax ka jirana ma aha saasaan shacabka soomaaliyeed iyo dadka daneeya arrimaha doorashooyinka ama arrimaha soomaaliya daneeya ha ahaadaan maamul goboleedyada ha ahaadaan international communityga arrintaas u sheeg warqadaas wax naganaga soo baxay ma aha waxaan ku fikirnay ma aha wax laisku soo qaaday ma aha waa un dad oo laga yaabo inay dana kale oo gaara leeyihiin ayaa wada
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
golidoli ii miranin qubatay jira dhubdhubshay ii gaanjardis malee wadog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya qumnya waalinya maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay mooshi maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahadsan inti dabeel koraada ii dubaysay injeedee danseeha ka galay in boqohoota dibadda hasku diiwaan geliyey boqohoota dibadda inam haska diiwaan gelinay alaab dhismatoonga ahaa dabaqay iskorsaaro dib sii sidoo faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashinaha handhoobtay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa qufaasay safarqa harshay khatartiis qatiyoodis qarash qiimah gidi adoo qabo banoo macawiiska qabto irobakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan ha qobay kan ha qobay kaasa qobay kan ha qobay ma taro jubnihi tafaariiqsi falaas ma qaadato walaalay gaba
waayahay dhegeystayaal qaybanka dambe barnaamijka kulanku warsana yaa isla marayna waliba hawada sinkada hamiinfana barnaamijka waliba hasaare waan siina darersiya dhegeystayaal anoo cabdirashiid axmed ibraahim rashka boy xildhibaan maxamuud axmed ciise oo ku tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo waliba uu soo ku hadalay isqabqabsiga dhulka miisaaniyadda iyo saasoo kale aamusnaanta iyo aamusin xildhibaanada baarlamaanka ee federaalk soomaaliya xildhibaan maxamuud maxamed ciise iyo sheegay in xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo waayaabo badan iyo ku aamusin islamarkaasna dowladda federaalka soomaaliya iyo hindho ku qabsatay arrimogasay haddaba baruse shirjiraad usoo qabday magaalada muqdisho xildhibaanka iyo waliba useeray bismillaah maanta halkan waxaan ku qabanayaa shir jaraa'id waan kaga hadlayo saddex qodob oo muhiim ah laba qodob waxay muhiim u yihiin midnimada iyo wadajirka iyo walaalnimada dadka soomaaliyeed ee kala irdhoobay ee dagaalkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowgii qarxay lagu kala qaxay magaaladan xamar qodobna oo qodobka ah maxaa aamusiyey xildhibaanada matala dadka shacabka ah iyo xisaab xirkii miisaaniyaddii laba kun iyo toddobiyo toban oo xilmi weyday qodobka saddexaad waxa weeye saad ogtihiin kharajaadkii ku baxay doorashada iyo doorasho dadban ee lasoo maamulay gobolladii ay ka dhacday doorashooyinku daymihii ay qaadeen guddoomiyaashii doorashooyinka waday haddaan ku hormaro qodobka hore ee cadaaladda iyo hanti isu celinta anigu waxaan ku jiraa guddiga hanti isu celinta iyo dib u heshisiinta magaaladan muqdisho waxaa jira in ay muddo badan hadda ay ka socotay dacwado dad guryo isku haysta waxaan aad iyo aad ugu kuurgalay dacwadahaas iyo sida ay ku socdaan iyo hanaankooda waxaa iga soo baxday qof haysta dukumentigii dowladdii siyaad barre iyo dowladdii ka horreeyey ay siiyeen oo gurigiisii ku qoran oo ay kula dacwoonayaan dad haysta dowladdii carta dukumenti ah waa wax aad iyo aad loola yaabo qof inuu halkan joogo laba sano saddex sano afar sano oo qofkaas uu biisho wixii gurigiisa qiimihiisu joogo wax ka badan arrintaas waxay dhaawacaysaa midnimada iyo walaalnimada soomaaliyeed waxaan arkay dad ay la dacwoonayaan dad faramaran oo aan dukumenti haysan waa arrin kale oo iyaduna aad iyo aad cajiib u ah waxaan arkay xukunno aan loo qabsan oo aan lagu salaynin hab waafaqsan cadaaladda maadaama intaasu ay jiraan waxaan ugu baaqayaa dadka waxgaradka soomaaliyeed odayaasha dhaqanka soomaaliyeed aqoonyahanka soomaaliyeed culimaaudiinka soomaaliyeed in ay dib u heshisiin dhab ah u qabtaan dadka soomaaliyeed ee maanta halkaa cadaalad darradu ay ka jirto aanu ognahay doorkaas inay qaataan culamada waxaan hore ay ka hadlaan qofka xaaraanta ah xaaraanta ku haysta guri cadaabka iyo ciqaabka uu leeyahay waxaa la rabaa dadka odayaasha ee dhaqanku inay ilaaliyaan dhaqankii suubanaa waxaan ugu baaqayaa odayaasha magaalada muqdisho ee dhaqanka inay gogol dhaqan oo soomaaliyeed oo badbaado oo midnimo ay ugu baaqaan dadka soomaaliyeed dadkana wixii hanti ahaa ee kala galay laysu celiyo hantidu waxay u qaybsataa mood iyo nool wer wixii mood ahaa way dhinteen waa baabi'een waxa nool ee jooga ummadda ha loo kala celiyo sidaan ha loo gaaray walaalnimo iyo midnimo soomaaliyeed taasaan ugu baaqayaa dowladda waxaan leeyahay madaxda xukuumadda iyo madaxweynaha aad iyo aad ugu soo jeesta arrintaas haddaad rabtaan inaad dadka iyo dalka badbaadisaan baan leeyahay qodobka aan u gudbaayo waxa weeye maxaa aamusiyey xildhibaanada ee shaq ee wax badan hortooda ay ka dhacayaan waxaan rabaa qodobkaa inaan bal si tacliiqa aan u dhex galo oo aan u sheego dadka markii ugu horreysay ee baarlamaankan lixdii bilooda u horreysay ama toddobada bilood u horreysay waa la ogaa doorarkii uu qaatay markii u horreysay waxaa la soo eedeeyey laba xildhibaan oo saabir iyo nin la yidhahdo xasan ee ma- ma- xasan macallin oo lagu soo eedeeyey inay qaranbiris yihiin waxaa la rabay inaanu xisaanada laga qaado xildhibaanadu gaashaanka ayay u daruureen nin walbana way haysataa birito ayaa la yidhi arrinta labaad oo dhacday waxay ahayd qalbi dhagax oo gacanta loo geliyey dowladda etoobiya xildhibaanadu waxay ka qaateen arrintaa door aad iyo aad shariif u ah oo wanaagsan markii la arkay xildhibaanadu sida ay u ilaalinayaan wadaniyadii iyo dadkii iyo diintii waxaa hinaafay oo masayr galay golihii wasiirada golihii wasiirada oo isku duuban ayaa duulaan ku soo qaaday baarlamaankii number one waxaa la riday guddoomiyihii baarlamaanka markaa ee hawshaas joogay markii labaadna waxaa si fiican loo loo looga soo dhex galay xildhibaanada iyada oo madaxda sare ee dowladdu ay ugu hanjabayso xildhibaanada xildhibaankii naga hor yimaada ee dowladda mucaarada wuxuu marayaa waddadii ay mareen xildhibaanadii engagement-iga ka keenay xasan madaxweyne xasan sheikh waddadaasay marayaan arrintaasi waxay noqotay arrin xildhibaanada u keentay inay wax badan ka gaabsadaan waxaa kaloo dadka xildhibaanada aamusiyey ka mid ah xamaasadii dadka shacabka ay u hayeen markii la doortay madaxweyne farmaajo isaga iyo xukuumaddiisa taasina waxay keentay in xildhibaanadu ay hadli waayaan ee ay ka baqaan xamaasadda shacabku inay jirto maanta xildhibaanada waxaan ugu baaqayaa xamaasaddii way jirtay dadka shacabka ay maanta waxay taageerayaan xildhibaanka ka hadla xaqiiqada xildhibaanka ka hadla soomaalinimada xildhibaan ka hadla isku duubnaanta maanta oo aynu ognahay in dalkeeni layna ku haysto waxaan leeyahay xildhibaanow guntiga dhiisha iskaga dhiga meeshana ka kaca soomaalina u horseeda baarlamaan baarlamaan iyo xukuumad iyo madaxweyne isxisaabiya waxaan isleeyahay xal waxaa noqon kara si xildhibaanku ay uga baqdo xildhibaanka ay uga baxdo cabsida ah berridaa nimankan madaxweynaha iyo iyo rasaaraha iyo xukuumaddu ay lacag ku duldhigayaan oo kursiga iyo siyaasadda kala bixinayaan waxaa xal noqon kara in la helo dad wax doorta oo erga ah oo tiro badan kumaankum qof waa inay soo doortaan xildhibaanka haddii la rabo xildhibaan dhab ah oo dalka iyo dadka matali kara ee matalaadaysa xildhibaanada waxaa lagu baaqayaa xildhibaan aamusnaan ku matali kara gobolkiisii iyo deegaankiisii iyo dadkii soo doortay ma jiro marada aad huwateen madaxa ka qaada waxaan leeyahay turta khayr allah idin waafajiyo qodobkaas saddexaada ii haray wuxuu ahaa sababtii in doorashadii hore ee doorasho dadban ee la soo maray kharajaadkeeda waxaa bixinayey in doorashadu ay socoto boroseskeeda lacagtii waxaa bixinayey u-n-ka qaybna waxaa bixinayey dowladdii markaa jirtay ee soomaaliyeed waxaad ogtihiin in shirkii uu dheeraaday ee xildhibaanadii dib lagu soo xuli lahaa muddo muddo kooban ay qaadatay saddex bilood waxaa kordhay kharajaadkii ku socday hoteeladii la keeyey gaadiidkii la kelinaayey meelihii lagu qabanayey doorashooyinka sida jaamacadaha iyo dad meel ay leeyihiin kharajaadkaas waxaa damaanad qaaday guddoomiyayaashii joogay goobihii doorashada tii galmudug tii hirshabeelle tii bay iyo bakool tii jubbaland tii puntland halkaa waxaa ka raacay guddoomiyayaashii lacag kharajyaad ah oo dheeraad ah oo ay sacrifice ugu sameeyeen oo iyagu ay damiinteen lacagtaa hadda ka hor waxaan kaga hadlay baarlamaanka gudihiisa waan ka xumahay dad saxaafadda ka shaqaysta qayb ka midi inay u turjumaan lacagtaas miyay tahay aniga mid loogu leeyahay anaa yidhi xildhibaano deyn bay qabaan lacagtaa deynta ah waxaa lagu leeyahay dowladda soomaaliya nin kasta oo xil qabtay wuxuu xilkaa ku qabtay broseskii la soo maray iyo kharajaadkii ku baxay madaxda qaranka waxaan ugu baaqayaa dadkaa soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee hoteelada lahaa ee gaadiidka lahaa ee saxaafadda lahaa lacagtii ku baxday in si deg dega loo bixiyo haddii aan taa la bixin macnaheedu waxa weeye doorasho dambeeto uma socono weeye macnaheedu waxaan ugu baaqayaa arrintaana in sida ay tahay looga hadlo saxaafaddii aniga ugu jaayifaysana waxaan leeyahay anaa iska xaalmariyey waxaan u doodayaa dadkayga shacabkayga ummadda soomaaliyeed aad baad mahadsanti waayahay dhegeystayaal qeybanka dambe ee barnaamijka kulanku warsaya isla marayna weliba wada singalaha miinfailan farsamada saaxiibkayga bilaal iyo imaamadaha dhegeystayaal dhinaga dhegeysadooka barnaamijka waliba waa dhinaga keking sidaysana dareerta magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug weliba ku furamaya shirka reeding heliisyowka deegaanada maamulka galmudug kaasi oo muddo badan hajiibtimaya aluultumanal ku guulaysaday inaysu ku furama magaalada dhuusmareeba shirka iyo waliba ku qayb galaya dhammaan beelo wada degow deegaanada maamulka galmudugga oo ayooan isku kooyaan siday dhankuwada hadalolaya xaaladda deegaanada maamulka galmudugga shirka iyo waliba usahadeeya koo ah gabagabo u doona maalinta asniinte islamarkaasna iyo inta badan ku qayb galan ergooyinka lanka talagalay shirkaasi haddaba doctor ducaale oose ku midaya ergooyinka ku qayb galay shirkaasi iyo waliba use ku hadale muhiimadda shirka iyo sasoo kala siduusan dareera
waxaan filayaa markaan in la isweydiiyo la yidhaahdo war shirka maxaa ka dhiman marka nin shiikha oo meel tuulaa shiikh ka ahay oo reer suudaana ayaa tuulada waa taqaaniino khudbada jumcaad dad isyaqaano oo isla dukado oo haddaba qof maqnaado afartankiyaa la rabaa in la dhammaystire la raadsho oo lasoo qabto wey marka khudba jumcaadkana waxaa la akriyaa oo aada loo akri jiray intay culimmadaan cusub imaanin ka hor kitaab qarnigii labaad hijiriyada islaamka la daabacay oo khudbooyinku ay ku yaaliin isagoo ugu akriyahay dadki ugu akriya wuu akriyahay marka habiinaa xoogaa adigu qalalaaso xoogaa ka gashay gurigii oo dhafray dhafar iyo waxba ku daahay duhurkii asagoo marka kulayl badanna wou jiriya xaggee ayuu yimiday marka dadkii oo wareystay wuxuu yidhi nin cusub maa idinku jiro markaasay yidhaheen maya nin cusub oo yimid tuulada maa joogo maya waa intay noori marka aqimi salaada wey salaada noo aqima wakti ha iskaga qaadino khudbo badan iyo waa intaan idinku akri jira buugga waa xifdiseen waa taqaaniin marka hadda maanta waxay noo maraysaa aqimi salaa marka horta saasaa idinkugu bishaaraynaynaa war badan iyo khudbooyin iyo kitaabkii la akri jiray oo faraha badnaay way idinka dhammaaday marka qolaa ila yaadayso waxay dhaheen markii maalinkii ugu horreysay oon idhi olready toban qolobaa shirka loogu talagalay sagaal waa haysatiin halaa idiin dhiman halkana iska boodsiiye marka halkii inaad boodsiiseen oo maanta waxay maraysaa aqimi salaa aad joogtiin marka horta taas waynu kugu bishaaraynaya waxaa kale oon rabaa qisadii kalood ogeedeen oo ayaduna ah taqaaneen oo ninkii labadii wadaadoo inti isqabsatay cidda isku qabsatay oo imtixaan ha laga qaadanayay baa imtixaankii wadaadkii xoogaa cidda sii haysa jiray oo la duraayay yaa wuxuu yidhi wadaadku waa imtixaanayaa dhegaysta markii la dhegaystay qul huwa allaahu axadun sow alla ma dhihin haa allahu samadu sow alla ma dhihin haa lam yalid walam yuulad sow alla ma dhihin haa walam yakun lahu kufuwan axadun sow alla ma dhihin haa hadda ninkayga qabta yiri waa gardarayey marka waxaa lay qabsaday ayaanweed waxaa la yidhi maxaad u tiri tobanka qodob shirka waxaa ka dhiman hal qodob halkii qodob oo toban qodob aad ka soo shaqayseen tobankii maalmood oo lasoo dhaafay yaan rabaa inaa idiin sheego marka hadday wax ka qalday waa ii sheegaysi waxaad leedihiin taasi ma dhicin laakiin inay dhacday baad ii sheegaysaan marka hadday dhammaatay hadde aqimi salaa inay tahaan rabaa inaan idiin sheego sow ergadii markii hore aan u xadidnay saddex boqol konton iyo lixda hadda toddoba boqol kor uma dhaafay sida naloo sheegay oo shirkii lama jeclaanin mase waa beentay sow reer dhuusa ma reeb looma bogaadin say noo soo dhaweeyeen iyo sida magaaladan loogu raaxaystay oo cid ka sheeganay iyo cid ka carartay iyo cid ka noqotay aysan jirin oo la bogaadiyey sow arrintaas iskuma raacin sow aynaan iskuma raacin si xura inaan usoo bandhiganay aragtidayna oo cidna qasabtay iyo cidna magaciisiisa aysan jirin oo wixii cabashaa iyo wixii kabashaa iyo wixii magaciisii inaan sheeganay sow ma jirto sow ma aynaan sheega soo aan ula qasbay so- sow inaan wada garwaaqsanay baahida loo qabo inaan iscafino isa saamaxno xaladhaladii oo reer muduga ay lahaan jireen aan samayno sow islamaynan garwaaqsan arrintaas oo ma aynaan wada qirin sow ma aynaan wada qirin inaan dadkan hadda sawirada dhegsaday oo musharaxiinta oo galmudugaan rabnaa inaan madax ka noqono inaan soo wada dhawayno o nidhaahdo waa galmudug waa diyaaray idin tahay maamulkiina waa la dhisaa soo dhawaada sow islamayna wada qiran ayadana sow ma aynaan wada bogaadin heshiiskii loo bixiyey oo laga gaaray ama lagu soo afjaray colaaddii loo bixiyey colaaddii qarniga galmudug ee aad ogeedeen dhibaatadii ka dhacday xeraale iyo huurshe sow ayadana ma aynaan wada bogaadin oo maynaan wada ammaanin oo ma dhihin waa fiicantaa sow sow in galmudug wax naga soo qaldameen oo qaladkaas aan rabno hadda in la saxo oo waddo fiican oo saxa la mariyo sow islamaynan qirin ayadana oo maynan garwaaqsan sow dowladda federaalka oy ugu horeeyaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre si hagar la-aana inay uga shaqeeyeen galmudug oy howl badan ka qabteen sow ma aynaan wada qirin oo lama bogaadin ayadana ugu dambaynta qodobadii aan rabaa inaad iga tirsataan oon wada gaarnay sow ugu dambaynta islamaynan qirin degmooyinka argagixisadu naga haysato in deg deg loo xureeyo oo muxuu ahay gacanta laga bixiyo argagixisada oo lagu soo celiyo galmudug haddii tobankii qodob haddaan isla qirnay shirkaynu inuu aqimi salaad yahay sow iskuma waafaqsani aadaa umahadsan tihiin
waayahay dhugunsiyaalla guudahaan wali baantaa kaaf meere barnaamijka kulanku warsan oo numudansin kuwa idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo barnaamijka uu kule bahsaari waansinadiras ay dhugunsiyaalla anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid alashkaboy dhanka farsamada madakudeerta waliba imaamadahay saaxiibkayga bilaal hilaal inta barnaamijkan barnaamij lama deerheedun kulamaan akhyaaraya waa cabdirashiid alashkaboy oo siibutaba sidaasiyo hamiin nabade assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kamaasantiin dhugunsidoka barnaamijka